جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh bismi illaahi araxmaani araxiim waa sabti labada bisha rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo lix hijriga qodobadaan idinkugu hayna warka subaxnimaha du'aale idmana waxaa ka mid a ku dhowaad afartan askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaan ka tirsan wilaayada galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya dowladaha ku midoobay tabantaabada nidaamka riddada ee muqdisho ayaa war ka soo saaray kulan ay ku yeesheen magaalada washington ee dalka maraykanka xildhibaan ka tirsan kooxda riddada ayaa kula teliyey murtad gurguurta inuu hubka dhigis ku sameeya kuna xaniba magaalada muqdisho madaxa maamul goboleedka ashahadradhiirka ah ee isku magacaabay koonfur galbeed wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa mashruuc dhanka kobcinta xoolaha u samaysay qaar ka mid a xoolo dhaqatada ku dhaqan degmada salagle ee wilaayadaas khilaafka u dhexeeya kooxda riddada iyo maamul goboleedka ashahadradhiirka ah ee isku magacaabay puntland ayaa sii xoogaystay iyadoona labada dhinac hadallo kulkulul ay isku weydaarsanayaan warbaahinta weeraro kala duwan oo lagu beegsada kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose wejiga labaad ee xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose munaasabadda lagu daahfuraya madaraso cusub ayaa ka dhacday deegaanka garbaweyn ee wilaayada islaamiga ee galgaduud
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran ku dhowaad afartan askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaan ka tirsan wilaayada galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya warkaas iyo war kale oo ku aadan weeraro kala duwan oo lagu beegsada kufaarta iyo murtadiinta oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose waxaa inoo faahfaahinaya yaasir maxamed
waxaa sii kordhaya khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar dhabagal ah oo shalay ciidamada mujaahidiintu ay agagaarka deegaanka waniile ee hoostaga degmada caldheer ee wilaayada galgaduud ugu dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah dhimashada maleeshiyaadka riddada ee kamiinka loo dhigay ayaa gaaray saddex iyo toban murtad oo sideed ka mid ah meydadkooda iyo hubkoodii murtadiintu kaga carareen goobtii uu ka dhacay weerarkaasi dhabagalka ah sidoo kale kamiinkii shalay ka dhacay duleedka degmada calleer waxaa ku dhaawacmay lix iyo labaatan murtad iyadoona maalintii labaad meydadka murtadiintu ay daadsan yihiin goobtii shalay kamiinku ka dhacay dhanka wilaayada shabeellada hoose ee koonfurta dalka soomaaliya waxay ciidamada mujaahidiintu saaka aroortii dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta ee deegaanka namber lixdan sidoo kale shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay sideed qarax la beegsadeen kolonyo ka tirsan kufaarta afrikaanta oo ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanada buufo iyo namber lixdan khasaaro badan oo bakhti iyo dhaawac ah ayaa jira diyaarad herokobtar ah ayaa kusoo degtay goobta qaraxyadu ka dhaceen waxayna daabuleen askartii bakhtiga iyo dhaawaca ku noqday weerarkaasi isla shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu weerareen isbaaro maleeshiyaadka riddada u tiilay tuulada doon oo suuray oo u dhow degmada afgooye maleeshiyaadka murtadiinta ayaa isaga cararay goobta kadib markii rasaastu bilaabatay dhimashadu waa lix askari oo murtadiin ah qaniimaduna waa qoray beeka imah iyo rasaas howlgalladani khasaaraha culus lagu gaarsiiyey murtadiinta ee ka kala dhacay wilaayaadka galguduud iyo shabeellada hoose waxay muujinayaan dhiigbaxa xooggan ee ku socda cadowga allah ee duulahanka shareeca ladirarkaha ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga mahadsanid yaasir dowladaha ku midaysan tabantaabada nidaamka riddada ee muqdisho ayaa war ka soo saaray kulan ay ku yeesheen magaalada washington ee dalka maraykanka eliyaas cabdulaahi ayaa warbixintan inoo haya xilli marxaladdii ugu liidatay ay ku jirta kooxda riddada soomaaliya ayaa magaalada washington ee caasimadda waddanka maraykanka waxaa kulan ku yeeshay dowladaha gaalada ee tabantaabiya nidaamka riddada ah ee ay gaaladu ka dhisteen waddankan muslimka ah ee soomaaliya xukuumadaha loogu yeero kuwa intoo ah kuwa bixiya kaalmada la siiya nidaamka xasan sheekh maxamuud ayaa bayaan ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in mas-uuliyiin ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ay kala hadleen xaaladda ay ku sugan yihiin ee kala guurka ah dowladahaas waxaa qayb ka ah maraykanka qatar turkiga imaaraadka carabta iyo ingiriiska waxayna si gaar ah walaac uga muujiyeen xiisadda ka taagan gobolka oo ay sheegeen inay wiiqayso dagaalka ay kula jiraan islaamka iyo ehelkiisa oo ay huuyeen magaca la dagaalanka argagixisada waxaa bayaanka si gaar ah looga hadlay khilaafka u dhexeeya xukuumadaha filla soomaaliya iyo adis ababa taasoo ay sheegeen inay saamayn ku yeelan doonto howlgalka cusub ee ay doonayaan in dalkan ay kaga dhawaaqaan bilowga sannadka cusub ee xaalad jahawareer ah ayaa haraysay nidaamka kufriga ah ee isku soo bahaysay la dagaalanka muslimiinta ee mandiqada geeskan afrika waxaana hadda hubanti la'aan wajahaya mustaqbalka dagaalka shahaadaladirinimo ee ka dhanka ah shareecada rabbi mahadsanid ilyas xildhibaan ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa kula teliyay murtad gurguurta inuu hubka dhigis ku sameeyo kuna xaniba magaalada muqdisho madaxa maamul goboleedka shahaadaladirirka ah ee isku magacaabay koonfur galbeed sida warbixintan uu ku faahfaahinaya marwaan maxamed xilli uu khilaaf xoogan ka dhexeeya kooxda riddada soomaaliya iyo maamulka ashaadula dirirka ah ee isku magacaabay koonfur galbeeda ayaa waxaa dhowaan magaalada muqdisho kasoo degay madaxa maamulkaasi riddada ahaa iyadoo sidoo kale arrintaasi ay ka hadleen xildhibaanada dawaaqiidda ah ee murtadiinta xildhibaan murtad daahir amiin jeesow oo ka hadlay imaanshaha lafta gareyn ee muqdisho ayaa madaxa kooxda riddada murtad xasan gurguurto uga baaqay inuu ku xanibo magaalada muqdisho oo uusan ka duurin eelaboorka muqdisho wuxuu xildhibaankaas sidoo kale ku baaqay in hubka laga dhigo ciidamada gaarka ah ee lafta garan uu la yimid magaalada muqdisho madaxweyne xasan ayaan rabaa keliya kalkalmid inaan idhaahdo madaxweyneoo wixii fashay fal wixii fashay wala faatuka wax cid uu wax usoo haysata male ninkeed ul siisay ninkeed xoog xil u xoog hadda lafta gareen isaga oo etoobiyaan taageersan ayuu kuu yimid asbixina ku haay meesha ile wakhtigiisa kuu dhammaaday joogdhe ma afduuba waa jooga madaxweyne maaha waktiga uu ka dhammaaday waktiga waa la tirsadaa maxaa loo xeraa waa joogaa laleeya waddankaas jooga maba tegaaybay dhaba tago oo dad xasuuqo ninka dadka laaynaya bax orod haddana laay maad leedahay madaxweynaha oo soomaaliyaan tahay waktigiisa ugu dhammaaday boqolaal ka mudanaa joogto waddankaas doorasho ha qabto ha loo qabto lafta garaanna shalayba danaa loo geysta meesha danta meesha waa ka baxday madaxweyne ha u dirin hubka aniga daahir oo hadda xamar jooga ka qaad hadii la yirahdo waa ka qaadi karaa wax kale iska laab waxaad sheegay adig hubka daahir alaa u fasaxaan la yiraha anaa ka reebaya see hadle adig afar qori oo shuutan iyo soddon wiiloo lasoo wata ma wax lagu qabta adig ciidankana digtoonow ha la yiraahdo fayl gala haddaad ciidan dawladeed ay yihiinna dhiga qoryaha isagana ha la yirahdo adaal gurigaaga joog dalkaasna doorasho ha loo qabto hadda haddaad xasan sheekow saa samaynin waad lafta gareen bax hadda ka horna waa kaala teliyay dad badan oo sidaas oo kale ah waad lafta gareen intaas baxoo xagga ku laabto etoobiya waardiyeynayso etoobiyaan col ahay ku haay adigana muxuu ahaay siinka dheerowna kuu soo joogsanay hadalka murtad daahir amiin jeesow ayaa imaanaya xilli uu sii xoogaystay khilaafka ka dhex taagan kooxda riddada iyo maamul goboleedka koonfur galbeed ee lafta gareen waxayna labada dhinac ilaayo hadda xalka gaari laayihiin ismarwaaga siyaasadeed ee u dhexeeya mahadsanid marwan wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa mashruuc dhanka kobcinta xoolaha u sameysay qaar ka mid a xoolo dhaqatada ku dhaqan degmada salagle ee wilaayadaas faahfaahinta warbixintan waa kan cusmaan axmed dhuubow sakada oo qayb ka ah tiirarka islaamka ayaa dhinaca kale waxa ay qayb ka tahay ilaha dhaqaalaha muslimiinta iyadoo shareecaduna ay amartay in laga qaado dadka xoolaha leh laguna celiyo foqorada masaakiinta iyo dadka kale ee lagu xusay aayaad ka mid ah qur-aanka kariimka dhowaan degmooyinka lagu maamulo shareecada islaamka ee wilaayaadka islaamiga ayaa laga qeybiyey sakada nimcooleyda waxaana ka faa'iidaystay boqolaal ka mid ah dadkii u baahnaa in la siiyo sakada dhinaca kale wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe waxa ay bilowday weji kale oo ka qayb qaadanaya kubcinta amaba in xoolo la siiyo dadka ku nool dhulka baadiyaha ah si ay u dhaqdaan ayna ugu mid noqdaan kuwa laga qaadayo sakada sannadaha soo socda degmada salagle dhowaan in ka badan boqol neef oo ari ah ayaa la siiyey ilaa iyo saddex ka mid ah dadka ku nool degmadaasi kuwaas oo loo gartay in la siiyo xoolahaasi warbaahinta islaamiga ah ee alandalos waxa uu suurto gashay inay waraysato dadkii la siiyey xoolaha kubcinta ah magacayga waa cabdulaahi sugow buulle waxaan joogaa degmada salagle soddon iyo shan neef oo ari abaa la siiyey anoo aada ugu qanacsan oo ku faraxsan mujaahidiinta ayaa igu wareejisay marka makabka sakawaadka marka allaha barakeeyo guul iyo garba allaha siiyo anigana allaha ii siyaadiyo
salagla mahad ilaahay iskule ida gekan farhadsane odaya ahaa alday lexduma tiriyahay waayahay xoolaha lagu siiyey noocooda noo sheeg iyo inta ay leegihiin tiradooda tiradooda maxaa waaye soddon iyo shan dheer oo erin eh dagaalaysaga awlaadaka korsado aana hoolo dhagate eh oo baadii eh yaa hamaala magaalashooda mihi soddon iyo shan neef oo arigan waa laga siiyey mujaahidiinta ay siisay maanta alxamdulilah waa faraxsanahay waxaa lagu siiyey inaan dhagaalayo ani aan ku noolo masaakiin oo iska nafsan ba ahaay hoolo yar baan nahay markay ay bataan haddana inaana zaki ka bixiyo masaakiin kale aniga inaan siyaarn haddana yaa la ii siiyo mar kale dadkaasi ayaa cabiray dareenkooda farxadeed iyo xoolihii la siiyey gurigayba lagu imaaday cid kaloo i wartana ma jirto cidan ba i wartay oo oo muslimiinta mahadaas ilaahay baa iskale mujaahidiinta iskale keliya haastaganahay oolad ma haysid wax yar amal oo tan iyo tan nafta amal meelahaas ma haysid ayakoo xeradeyda iigu imaaday oo aan qabiil iyo hadduu aad kuu jibinaya qows iyo ugaas iyo mid uusan isoo qorin maktabka sawaadka uu fadhigayga igu imaaday hadduu alla kuu diibinayay minaha dantaydii iyo tabartaydana liigu soo qora marka aad baan ugu faraxsanahay ducadaana insha allah waan u waan u farayaa marka anigana waxay gacantayda gale allah ii barakeey sida uu ii sheegay waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe degmooyinka kale ee gobolka ayaa lagu wadaa in mashruucan kobcinta laga sameeyo iyadoona ay arrintaasi qayb ka tahay dhaqaalu abuuris ku saabsan dadka xoolo dhaqatada ah kuwaasoo iyagana kusoo biiraya dadka xoolaha leh waxaana la filayaa in xoolaha la siiyey ay u gaaraan nisaabka sakada sidaasna ay ugu baxaan baahidii ahayd inay qaataan sakada beddelkeedana iyaga laga qaado mahadsanid cusmaan khilaafka u dhexeeya kooxda riddada iyo maamul goboleedka ashaadal dirarka ah ee puntland ayaa sii xoogaystay iyadoona labada dhinac ay hadallo kulkulul isku weedaarsanayaan warbaahinta nuur cali warsame abuusheyb ayaa warbixintan inoo haya waxaa faahfaahin dheeraad ah laga helayaa khilaafka u dhexeeya kooxda riddada soomaaliya iyo maamulka shaadal dirarka somalilan kaasoo marba marka ka dambeysa kasii darayo kooxda riddada ayaa sheegtay inay faragelin ku samaynayso doorashooyin gaaleedka la filayo inay dhowaan ka dhacaan deegaanada maamulka shaadaldirarka somalilan hadalkaasi waxaa xarunta gaalada qaramada midoobay ka hor sheegay wasiirka arrimaha dibadda kooxda riddada soomaaliya murtadka lagu magacaabo axmed maclin fiqi wasaaradda arrimaha dibadda maamulka shaadaldirarka hargeysa oo kaga jawaabtay qoraal ka soo baxay ayaa lagu yidri dowlad ku-sheegta muqdisho waxay ku guuldaraysatay inay qabato doorashooyin la ysku hallayn karo oo daah furan islamarkaana dadku ka wada qayb qaataan waa wax lagu qoslo maamulka sidaa ah ee aan tobanaanka sano qaban doorasho hal qof iyo hal cod ah in uu ka hadlo nidaamka dimuqraadiyadeed ee somalilan ayaa lagu yidri warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda maamulka shaaladirarka somalilan khilaafka u dhexeeya maamulka shaaladirarka somalilan iyo kooxda riddada soomaaliya waxa uu cirkaas ku sii tolay markii maamulka murtad muuse biixi uu heshiis badda soomaaliya qayb ka mid ah uu ku siinayo uu kula saxiixay magaalada adisababa ra-iisul wasaaraha xukuumadda adisababa gaalka abiy axmed taasoo kooxda riddadu ay doonaysay in bixinta badda soomaaliya iyada loo soo maro balse abiy axmed uu muuse biixi ka xigsaday mahadsanid abuushayba wejiga labaad ee xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose faahfaahinta warbixintan abuu ayman ayaa inoo haya laba toddobaad ayaa laga joogaa markii maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose uu ku dhawaaqay wejiga labaad ee tanfiidka xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad taasoo ay ka sii horeysay qaybtii koowaad oo ahayd dhinaca wacyigelinta degmooyinka jamaame iyo kamsuuma weli waxaa howlgalka tanfiidka ka wada ciidamo gaar ah oo suulinaya xumaanta wanaaggana faraya dadka kuwaasoo ay barbar socdaan culimaadudiin dhankooda bulshada uga digaya xumaha macruufkana faraya dhinaca degmada jamaame deegaanada tanfiidku ay gaareen waxaa ka mid ah sabca asharaaf naftaaquur bandarjadiid bangeeni cadaadgeri beleduraxma iyo buulabacaad dhanka degmada kamsuuma waxaa laga howlgalay deegaanada kale ah mashaqo booriini buulayaaq migwa muuse makuwa jurwa burgaan beledul amiin iyo deegaanka sabatuuni ciidankan ayaa si gaara u beegsanaya dhallinyarada xidhan saraawiisha isbaalka ama kuwa ku dheggan dharka dadka timahooda u jaran yahay fooda ama jeegada garxiirka iyo shakhsiyaadka isticmaala waxyaabaha maanka dooriya iyadoona dhanka dumarka ay beegsanayaan gabdhaha xidhan dharka khafiifka ama ambareelaha taleefanada waaweyn sidoo kale waxay ciidankan si gaara u beegsanayaan waxyaabaha dhacay ee lagu iibiyo meheradaha ganacsi ee ku yaala deegaanada hoosaga degmooyinka jamaame iyo kamsuuma shalay ow jimco ahayd fagaaraha isgooska shareecada ee degmada kamsuuma waxaa isugu yimid dadweyne aad u fara badan oo ka kala yimid xaafadaha degmada kamsuuma iyo deegaanada hoostaga halkaas oo lagu gubayay agabe kala duwan sida waxyaabihii mamnuucaadka ahaa ee kal hore laga wacyigeliyey bulshada iyo muqaadaraad tiro badan qaar ka mid ah salaadiintii waxgaradka wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose ayaa fagaaraha kala hadlay dadkii halkaasi isugu yimid annaga haddaan nahay macnaha odayaasha dhaqanka gaar ahaan jubba sufla aad baan ugu faraxsannahay ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala walaalihii shaqadaan qabtayna waan ugu mahad celinaynaa dadaalkaad bixiseen ilaahay subxaanah wa tacaala miisaankiinna xasanaadka allah idinkugu kabo dadka muslimiinta waxaan leey waad arkaysaan waxyaalaha meesha yaallo insha allahu tacaala halkaasaana lagu tanfiidinaya idinkoo arkayo ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala waxaan leenahay marka dadka muslimiinta arrinka ha ka istaagaan ha ka digtoonaadaan waad ujeediin waxaa meesha ka dhacayo insha allah wax ay indhaha ku qabowsadaan qalbigoona ku nuur waayo maxaa yeele dheh marka horeba ilahi subxaana wa tacaala wuxuu naga xaramay oo ilaahay diida aad haddana waxaa u istaagay oo ka diidiyey mujaahidiinta maantana waad ujeediin ninkii ku qanci lahay ninkii wadan lahaybu nimankaan ragga ah ilaahay ha barakeeya irshaad ulumma ilaa sabiili rashaad shaqo aad u weyn bay qabteen wayna kaafiyeen waana ku faraxsannahay odayaalka jubbada hoose waxaan ku faraxsannahay tanfiid waxyaabaha insha allah lasoo qabto xumaantane jidkaasaa la marnaa insha allahu tacaala
ciidanka xisbada al amru bilmacruuf wanahyi canilmunkar ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ee loo xilsaaray mas-uuliyadda fulinta qodobadii ka soo baxay xamladii irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ayaa si habsamaylo u wada hawsha tanfiidka marka laga soo tago beegsashada mamnuucaadka sidoo kale waxay ciidankan kontaroolo ay dhigtaan waddooyinka gobolka iyaga oo hubiya gaadiidka iyo waxyaabaha ay wilaayada jubbada hoose soo geliyaan taasoo kaalin weyn ka qaadanaysa tanfiidka wejiga labaad ee xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad mahadsanid bashiir ugu dambayntiina munaasabad lagu dahfurayay madraso cusub ayaa ka dhacday deegaanka garbaweyn ee wilaayada islaamiga ee galgaduud cabdiraxiin sheekh cali ayaa warbixintan inoo haya xafladan oo lagu dahfurayay madarasada daarul qur'aan ee deegaanka garbaweyn waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socota wilaayada islaamiga ee galgaduud iyo marti sharaf ka kala timid qaar ka mid ah degmooyinka ee wilaayada nuqabo nabadoono waxgarad iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool deegaanka garbaweyn dadka deegaanka ayaa si diiran u soo dhoweeyey furitaanka madarasada daarul qur'aan taas oo lagu baran doono culuumta sharciga iyo maadooyin kale mudiirka madarasada ayaa la hadlay dadka isagoona ku buuriyey waxbarashada waxbarashadu horta deegaanka ayay dan u tahay iyo dadkiisa oo ay u soo laabanee faa'iidadeedu dadka deegaanka deggan waxbartaan kuwa waaweyn iyo kuwa yaryar rag iyo dumar hadday waxbartaanba ayaga ayuu usoo hoyanaya arrintaasi adduun iyo aakhiraba marka waa dantiinii waxaa hadda dadku ka hadleen waxaa la rabaa insha allahu tacaala arrintaasi in si dhaba loo qaato laga miro dhaliyo aqoonta way ku anfece dadka deegaanka anfece dad yahow marka waxaa nagala rabaa inaa arrintaasi kuweena yaryar kuwana waaweyn kuwana baadiyaha jooga kuwa beled jooga intaba inta arrintaasi loo guntado waxaaba laleeyahay waa lagaa bixinaa maalka lagaama rabo dadku maalkooda wax ku bartaan naqiib macalin salaad iyo khaliif aadan ayaa ku booriyey waxbarashada dadka muslimiinta ee deegaanka waxaan soo dhowaynaynaa waan u mahad celihaynaa deegaanka garbaweyn dadka ku nool oo runtii iyaguna shucuurta muujiyey u soo diyaargarooba walaalahood inay wax la faa'iidaystaan u mahad celihaynaa maanta waxaan soo dhowayhaynaa oon isugu nimid madarasada daarul qur'aan oo laga furaayo deegaanka garbaweyn annagana haddaan naha reer garbaweyn maanta waa naloo dadaalay inaan ka faa'iidaysanaa la rabaa insha allahu tacaala intaa kadib qaraabo wax badan wixii aan raadinaynay horudhacoodii waan haynaa waana xujoognay galabta haddii xagga daarulqur'aan laga furay oo qof yar iyo qof weyn inuu qur'aankii barto iyadoo firiya diyaaray tahay haddii aan ka rumayno waxa muuqda iyo dadaalka muuqda waxaanu gaari karnaa in jaamaca islaamiya aan ka dhisanno deegaankeenni oona ilmaheenna qaxooti iyo qof qaraabaahu dhibsanaya aanan ku riixin sheekh cabdulaahi abuu khaalid ayaa kelimo dardaaran ha u jeediyey dadka deegaanka meesha marka waxa waaye madrasada qur-aanka ama daarul qur'aan ma aha hal madrase ma aha waa daar oo dhowr qeybood ku kooban oo maclimiin badan ay joogaan maamulo si aad maqlaysaan maamulihiisii nin culmaha deegaanka uu yahay ku filan deegaankaani agagaarkiisii dadka degan dhowr boqoloo arday qaadi karto waa madraso macallin keligiis meel ma aha waxaan rajaynaynaa ay noqoto madrasadan mid deegaanka ay ku faa'iidaystaan carruurtooda wiilal iyo gabdhaba uga faa'iideeyaan mas-uuliyadda ilaahay saarayna ay ku gutaan qof kastoo wax dhalay mas-uuliyadda saaran nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qof walba mas-uuliyadda saaran mas-uuliyaddiisna waa la weydiin doonaa aakharo dadkii dadaalaya dadaalkooda inay labalaabaan inay isku diiwaangeliyaan meesha si ay u noqoto deegaan barkaysan oo culum shareeca iyo qur-aanka ilaahay masaajidyada ay camiran yihiin madaaristeeda ay camiran yihiin macaahideeda ay camiran yihiin kheerka laga qaato meelo kale looga yimaado horumarinta dacwada ayaa si heer sara uga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee galguduud warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus saaka waa naga intaa